wanaagsan saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka hawreeyga wararka afar iyo labaatanka saac raacada hadalsan ee magaalada muqdisho
boqol sagaashan iyo toddoba dal ayaa ka jirta caalamkao dhan goormaad kala baratay laba sano ka hor markaannu xidhiidhka la wada lahayn baan kala bartay oo hadda wax xiriira miyaanu nagala dhaxayn eritereya iyo gadar oo keliyaynu hadda xidhiidh la leennahay
ismaqal wanaagsan saaxiib yaal waa habeennimo talaada ah afar iyo tobanka bisha lixaad juun laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doonaa wararkii ugu dambeeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo caawa villa soomaaliya warka ugu weyn ee dadka soomaalida isha ku wadatagan ay tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud diyaargarowga ugu dambeeyey ayuu ku jiraa oo markaasi ra-isul wasaaraha oo markaa lasii ogaadaba qofka uu yahay shaqsiga halka uu kasoo jeedo taariikh nolodiidkiisa dar xamse cabdibare xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ayaana si weyn loogu hambalyeynaya caawa laisla dhexmaraya baraha bulshada saacadii lasoo dhaafay caawa ayaana la filayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqo waad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona safaaradda soomaaliya dalka kenya ayaa warqad dacwo ah u dirtay dowladda kenya iyadoona markaa ku eedeysay inay ku xadgudubtay madaxbanaanida dalka soomaaliya laba safiirka dowladda waa safiirka soomaaliya ee kenya ambasto maxamed axmed nuur tarsan ayaa saaka baraqdiis kaga baxay shir safiirada caalamka ee kenya ee fadhi markaasi ay ku casuumtay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ka oo si weyn ugu carooday kadib markii somalilan calankeeda iyo sidoo kalente safiir halkaa u jooga markaa lagu marti qaaday warbixinta dacwadda ee soomaaliya ee gudbisay safaaradda ayaan soo gaba doonaa arrintaas waxaa laga yiri waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibayaal madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi ayaa si adag uga hadlay doorashada somalilan isagoo markaa iska fogeeyey inuu doonayo damac ah inuu muddo kararsi uu sameeyo dhankiisa faysal calaarabe ayaa u jawaabay waad maqli doontaan saxbeel waxaa kaloo idin sugmi doona guddiga gumeel gaarka ee loo xilsaaray diyaarinta sharciga miisaaniyadda qaranka laba kun labiyo labaatan ayaa doortay guddoon cusub waxaan kaloo idin soo gudbi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta kormeeray xarunta cusub ee golaha wasiirada ay ku shaqeyn doonaan ee laga dhisay halkii horey loo dhihi jiray xarunta xisbiga ee degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho madaxweyne siciiden wuxuu ku laabtay puntland isagoo markaa muqdisho kaga qaybgalay caleemsaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan kaloo idin soo gudbi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona guddoomiyihii hore ee degmada luuq ayaa laga soo celiyey garoonka diyaaradaha ee luuq gobolka gado sababaha ka dambeeya dib in loo soo celiyo eedeymo kala duwan oo jiidanad maqli doontaan qodobadaas wix soo kala dhacaa dhegeysan doontaan kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
aad bay wanaagsan ayaan akhyaartan dhegeystaha wadani ka lehay kusoo dhawaada mar kale barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacraad ee dalsan ee magaalada muqdisho qeybaha ugu horeya barnaamijkeena caawa ayaan gudageynaa qodobo kala duwan holac barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaase ku bilaabeynaa guuxa madaxtooyda filla soomaaliya ee ku aadan magacaabisa wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya afartan sane ee soo socota ee si weyn isha loogu wada hayo inkastoo aawa ay markaas eh, ugu dambeyn ay noqon doonto lasoo gabagabeyn doono hadalheynta ku aadan cidda markaasi wasaaraha loo magacaabayo ayadoona ugu dambeyn lasii ogaadaba cidda markaasi noqonaysa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya afartan sane ee soo socota waxaana markaasi la filayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud wareegsada uu caawa soo saari doono uu kusoo bixi doono eh, shaqsiga sida weyn xitaa taariikhdiisa caawa lasoo bandhigay ee lasoo lasoo gudbiyay baraha bulshada iyo dhinacyo kala duwan oo siyaasiyiin iyo falanqeyaasha siyaasadda iyo dadka aadka u dhow xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay usoo bandhigeen ay tahay eh, xamsa waa dr xamse cabdi bare oo markaasi ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo markaa lagu soo doortay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland oo markaas caawa la hadalhayo in uu markaas noqon doono saacadaha soo aadan waqtiyada kooban wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya isagoo markaasi bedeli doona ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble doctor xamse cabdi barre ayaa markaas kasoo jeeda maamulka jubbaland oo markaasi dhowaan lagu soo doortay halkaas islamarkaana ka mid ah saaxiibada madaxweyne xasan sheekh maxamuud xisbigiisana ka tirsan islamarkaana si weyn eh, loo hadalhayo in markaas uu yahay wasiir koowaad ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya inkastoo warkan uusan rasmi ahayn oo weli villa soomaaliya ama xarunta madaxtooyada uusan weli kasoo bixin haddana waxa ay ilaha wargalka ay xaqiijinayaan in dr xamse cabdi barre uu markaasi caawa magacaaban yahay una magacaaban yahay wasiirka koowaad ee dalka ama ra-iisul wasaaraha jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya afarta sane ee soo socota keliya waxaa la sugayaa in si toosa wareegtada markaas villa soomaaliya loogu soo daawaco qoraalka markaasi madaxweynaha iyo tiimka markaas shaqada wadana ay usoo gudbiyaan waxaana sidoo kale la sheegayaa in goordhow markaa laga soo kaxay hotel uu kaga sugnaa hotel degaal ee muqdisho tiraana masuuqada soomaaliya mahad maxamed salaad iyo kulmay ay gelbinaysa markaa la sheegay in eh, markaasi mas-uulka magacaaban in markaa loo soo gudbin doono ama loo soo gudbinayo xarunka madaxtooyada si halkaas amnigiisa loogu sugo maadaama madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud la filayo in goordhow uu markaas uu soo saaro wareegtada magacaabisa wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya barnaamijka wareegga intaan ku guda jirno warqadda haddii ay soo baxdo magacaabista waan idin wadaagi doonaa saaxiibyaal waan kusii soconaynaa qodobada kale ee hordhaca barnaamijka wareegga aad kusoo maqasheen haddii aan aan sii egna safiirka waa safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ayaa warqad dacwo ah u dirtay dowladda kenya iyadoona markaasi ku heysay inay ku xadgudubtay madaxweynenida dalkeena soomaaliya kadib maanta kulan eh, madaxweynaha maamulka oo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo isugu yeeray safiirada dalkiisa fadhiya si markaas casuumaad uu khudbad halkaas ugu jeediyo oo ku aadan casalaameynta maadaama uu markaa uu yahay waqtigii kama dambaysta ahaa ee ku aadan xilka ama waqtiga kama dambaysta eh ololaha xisbigiisa maadaama uusan soo laabanaynin madaxweynaha dalka kenya waqtiga rasmigana uu soo qaatay arrinta ayaa ka dambeysay kadib markii safiirka soomaaliya ee kenya ambassador maxamed axmed nuur tarson maanta iskaga baxay shir iskugu yeeray ama iskugu yeeray diblomaasiinta caalamka ee fadhigood yahay dalka kenya sida ay xaqiijeen ila xogaala waxaana markaas shirkaas wax khudbad ah jeedin lahaa ama khudbad ka jeedin lahaa madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta taas oo ay ahayd khudbadiisii u dambeysay ee doorashada ka hor ambassador tarson ayaa markii uu goobta shirka yimid ku arkay calanka somalilan iyo qof matalaya somalilan oo fadhiya taas oo si weyn uga carooday safiirka waxaa markaasi ka beydiday ambassador tarson in shirka laga qaybgeliyo somalilan oo ay markaasi iyadu markaa ku dooday inay tahay dal madax bannaan ama ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale taas oo keentay in safiirka uu shirka si cari leh oo uga baxo kenya ayaa saacadihii ama sanadihii dambe ee sare u qaaday xiriirka diblomaasiyadda ee somalilan kadib markii ay si weyn isku qabteen dowladdii hore ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay iyadu markaa ay ay ka digtay ama ay ka dhigtay in ay tahay dowlad markaa doonaysa faragelin toosa ku heshay ama lagu eedeeyey in ay faragelinayso arrimaha soomaaliya iyo arrimaha markaasi ku saabsan guud ahaanba soomaaliya taa oo keentay in xitaa eh, kenya markaasi xiriirka loo jaro hase yeeshee iminka oo dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka kenya soomaaliya kaga soo qaybgalay caleemsaarka ayaa dhowaan sheegay in soomaaliya iyo kenya ay yihiin kuwa markaa wax badan wadaaga islamarkaana kenya ay tahay dal soomaaliya ay aada isugu baahan yihiin taa kadib waxaa markaasi maanta dhacday in dhinacyadii safiiradii markaa dibnaasiintii la casumay somalilan calankooda iyo markaa shaqsi matalayay halka uu fadhiyey si markaa ay waxaana loo arkay in markaa dal madax bannaan ay ahaa ay ka- markaa ay ku socdeen dacwadda markaasi loo gudbay ayaana ah in arrintan baaritaan ay ku sameeyaan islamarkaana waxa ay kala jeedeenna ay soo caddeeyaan Weli barnaamijka wareega aad degeysanaysaan saxba dalsan ayaad nagala socotaan markana haddii aan eegno kordha waxaan aadi doonaa arrimaha somalilan madaxweynaha iyo doorashooyinka iyo mucaaradka oo weli qoorta iskula jira hase yeeshee markaan haddii aan eeg- aan eegno guddiga kumeel gaarka ee loo xilsaaray diyaarinta sharciga miisaaniyadda qaranka laba kun laba iyo labaatan ayaa doortay guddoon cusub xildhibaan cilmi maxamed nuur oo ah xogyaha guddiga kumeel gaarka ee loo xilsaaray diyaarinta sharciga miisaaniyadda qaranka laba kun laba iyo labaatan ayaa ka warbixiyay jadwalkooda shaqo iyo wixii markaa u qabsoomay fadhigoodii maanta
maanta halkan ku qabsoomay ee kulankii ugu horreeyey ee guddiga labada aqal ee dib u eegista miisaaniyadda laba kun iyo labayo labaatan een, oo ka dhacday xarunta aqalka sare Ee, maanta waxay iskugu yimid xubnahoogii waxaanay ee, marka hore sameeyeen inay ee, isdoortaan oo saddex xubnood loo doorto guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xogayaha Een, kadibna waxaa la falanqeeyey shaqada jadwalka shaqe u yaala iyo muddada gaaban ee la siiyey marka waxay isla meel dhigeen inay muxuu ahaay jadwal shaqana sameeyaan ee, kulamadooda iyo qeybta xilliga ay shaqaynayaan gelin hore iyo gelin dambe taasoo runtii eh, si fiican la isla meel dhigay Ee, waraysiyada uga baahan yihiin iyo fadhiyada uga baahan yihiin wasaaradda maaliyadda iyo heedaha khusayso ee, taasoo iyadna muddo kooban lagu soo muxuu ahaay koobay Ee, ugu dambeynna markaasi next week usbuuca soo socda ee, in muxuu ahaay lasoo gebagabeeyo ee, muxuu ahaayey dib u eegista ama muxuu ahaayey falanqaynta ee, miisaaniyadda oo runtii dalku aada ugu baahan yahay Ee, iyadoo ay miisaaniyaddani ka soo daahday xilligeedii ee, doorashooyinka lagu jiray darteed waxay ahayd in la asixiyo bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay laba kun iyo koob iyo labaatan laakiin muxuu ahaay dalkoo doorasho galay darteed ayaa muxuu ahaa ay aada u soo daahday Ee, lixdii bilood ee markaa oo bishan hadda muxuu ahaa socota ay ku lix tahayna waxay markaasi xukuumadda ku shaqaynaysay inay miisaanadihii hore ay muxuu ahaay kharashaadkeedii ku socodsiiso wax Ee, marka hadda la soo gaaray in baarlamaan iyo ee, dowlad dhisan la helo Ee, taasaana markaasi keentay in xilligani markaa dib u eegis lagu sameeyo haddii ay jiraan muxuu ahaayey ee, ee, wax muxuu ahaayey wax ka bedel iyo haddii ay moogtahay wax kudar kobcin intaba ay jirtana waxaa loo soo bandhigi doonaa muxuu ahaayey baarlawe- baarlamaan weynaha labada aqal kaasoo go-aanka madambaysi ka gaari doona kuna ansixin doona insha allah miisaaniyadda la qoondeeyey ee, muddada ka hadhay ee sanadka Ee, taasaa markaasi muxuu ahaayey ee, usoo gabagabootay maanta kulankoogii koowaad guddiga isku dhafkii labada aqal hanaanka iyo qurcudaan hibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo stayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramow haaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma aduu taajir aad aragtay maya dharka iidaan ugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo stayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baalla maad naqatay aniga haddaan ciidan liigelin hibo stayl waa iska jiifanaa siyaan u nuuro una qurux badnaado anna waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smarty watch ah haye bal dharka hibe iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashion oo ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbug lahaa ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
qeybihii hore ee barnaamijka wariga aad wel dhegeysaneysaan madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa ka hadlay arrimaha ku saabsan doorashooyinka somalilan ka dhacaya oo lagu eedeeyey inuu doonayo muddo kororsi waqtiga loogu talagalin doorashada uusan ku qabanin hase yeeshee mucaaradka ay si weyn ay ugu diideen arrintaasi ayagoo banaanbax dhowaan dhigay ee si weynna markaa ciidamada booliiska ay u rasaaseen islamarkaana loogu diiday in banaanbaxaas ay si xor ay u qabtaan arrimahaas ayuu ka hadlay asagoo sheegay in muwaadinka xoq u leeyahay inuu banaanbaxo fikirkiisuna cabiraas eeshay si nabada wax ku raadiyaan taa beddelkeedana ay tahay in isaguusan doonin in doorasho waqtiga lagu talagaal uusan qabnin wuxuuna markaa ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kale
maanta dalka waxaa ka jira buuq badan oo xisbiyada ah xisbiyada mucaaridku aad iyo aad bay nooga cabanayaan kulmiya haddaan nahay iyo madaxweyne haddaan nahayba eedo badan badan badan bay noo soo jeedinayaan inta intana qabateenu garanaynahay iyo intana la saarayana allahu yaclam waxaana la saarayo xaq bay u leeyihiin soomaalidu waxay tidhaahdaa doob tuhun baa dilay ninka doobka la yidhaahdo tuhun baa dila ninka mucaaradkaana markuu dibaddaa joogo tuhun baa diloo wallaahi wixiiba dowladda waraqdiya madaxweynuhu isku qaatay hadduu idhaahdo waxaa kaloo ay xaq noogu leeyihiin inaanu dhagaysano waxay xaq noogu leeyihiin inaanu intii suurtagalaba u dol qaadanno wixii aan sharci noo diiday waxay xaq noogu leeyihiin inaanu aad iyo aad ula qarcinno oon taashadu samarsanna intaa wuu aqoon lahay waananu fulinaa hase yeeshee markaan halkaa maraya toob duhun baa dila mahmaah kalaad timaaddo oo ninku markuu meel u muuqato waxaa laga yaabaa inuu wax badan ka boodo oo wax badan isaguna ka xadgudbo oo halkaa u muuqata ma wax kale aanu arkayn intaa haddii laga budo iyaguna ay isxakameeyaan annaguna waxaan laga tabanaya waabanu ogolnahay iminkaan idin leeyahay waa ogolnahay horena waa ogolayna gogol baanu ogolnahay fadhigaanu ogolnahay wadahadalkaanu ogolnahay wixii aan sharciyii diidin haddaan madaxweynaha ahay eanu sharciga hortaagnayn oo dhan baan ogolnahay innaga iyo cid kastoo dimuqraadiyada xisbalan ah waa u joogta hawshaa iyo buuqaas maraykankaa la ydhahdaa waa kuwa ugu horreeya inu wada eegnaa waa maraykan baa yidhioo waa dhoweytay doorasho ku jireen waadiga arkaysa isu weeraraan gurigoodii shanta boqol sano jir oo ku jijibiyey markaa xumadda hadalka iyo doorashada way timaadaa tiina waynu xakamayn mudaaharaadyaa jiray mudaaharaadyaad waxaanu ka doonaynaa keliya oonu ku qaban karnaa maadaama taagteenu daran tahay dadkeennu aanay aqoon caadifadeennu sarrayso waxaa laga codsan sharcigu dhigaya xaq buu u leeyahay muwaadinku inuu codkiisa suu doono u muujin karo hadal iyo qoraal iyo sawir uu leeyahay laakiin siduu u muujinayo xeer baa qeexaya iminka nin kastaoo halkan jooga ama muwaadin somalilaana distoorku wuxuu leeyahay waxna wuu dooran karaa waana la dooran karaa qof kastoo halkan fadhiya iyo qof kastoo dibad jooga oo mabaadi soo leeyahay xaq wuxuu leeyahay inuu madaxweyne isu sharaxo laakiin xeer baa qaaxay waddada soo marayo ninku intuu reerka u tagay keligiisa soo sharxi baa kursi heli maayo waa loo diiday xeerku ma ogola nin madax keligii madax banaano yimaado xeerku ma ogola nin aan xisbi ka soo bixin weliba saddex xisbi baa la qarinay distoorkaa qoray waxaana loo qoray intayna waayeelka waa garanaynaaye dowladii ka horreeyey ka caanka afweyne markii la ogaa ee dimuqraadiyadaynu gallay bad bay nala gashay jirjir baynu kala baxno kaynu naqaana si taa loo yareeyo waxaa la yidhi tobankii sanaba mar xisbiyo badan ha loo tartamo deetana saddex ha soo baxe eeg waxaa la ilaaliyey in dadkiina xorriyadda siiyo oo beerihii iyo dadkii doonaya mar u yaacaan haddana ay koobnaataan usoona qaranimadii dumin yaa la isku miisaamay marka mudaaradka soo dhigay xeer baa qeexaya xeerkaasi waxa koowa nabadgelyada muwaadin kasta iyo hantidiisu ay nabad gasho mudaaradka waa nabadgeliya sida loo nabadgelinayo codsi bay dowladooda soo qorayaan tanay ku leeyihin xisbiyada mucaaradka waa la isaga imanaya war taas maynoo suurtagelaysaa war saynu dhaahnaa war taa maynu qaban karaynaa war xaggaynu waxu nabadgelinaa tii baan dhicin waraaq wargelinay soo qoreen waxaa lagu yidhi isu keen keena way ka xanaaqeen war waxba inooma ogolo weyna mermerinayaa baa layidhi dee mudaharaadka wuu dhaqaaqayaa mas-uuliyadda raggayna saarmaysaa dhibaato inaanu bahardi baa ka dhacday dhibaato aan nina jeclayn oo diyaarahayn hadday dad ku dhaawacmeen waynu nodan waxba nagagama dhiman dhaawac baynina ma jiro hadday xadhig tahay hadday buuq tahay dee annaga dowladda xil baana saaran waxaa tiraa dalka amnigiisa adaa qaabilsan marka amniga laxsila lagu hadlay waxba la iskuma diidana aad baan u ixtiraamina xisbiyada mucaaridka kuwa jooga iyo kuwa iman doona waayo waxay xambaarsan yihiin dad codkood qayb dadka ka mid a haddaanay xisbiyadu heshiinin oona wadajir waxu doodinna dee dadkii iyaga taageeraya wuu culoobaya nabadgelyadana khatar baa gelaysa markaa eeddu waxay ku soo noqonaysaa hogaamiyeyaasha xisbiyada iyo dadka talada haya waxay sii fuuraysaa qolada dowladda ah inay dadaal badan sameeyaan waxay sii fuuraysaa madaxweynaha anna intaa waan arkayaa diyaar inaanu xaliye walaaladana haylaa eegan baale waan codsanaya maanta way dhan tahay waddadii xisbiyadu ay ururada ku tartamayeen waxaan u mahadnaqayaa oo mas-uuliyadu way muujiyey oo qaarnimada dhinacooda haya golaha wakiilada ee la doortay imika ee uu hogaamiyey cabdirasaaq khaliif oo isaguna si miirqabo odaynimo uu hogaamiyo markay codaynayaan uma eegaan xisbiga ka soo baxay uma eegaan yaan jeclaa isaguna markuu meesha fadhiyo waa oday qaran oo uma eego xaggeenaha iyo xisbeenaha waajibkooday sidii ilaahay ku ogaana waliba uu doorbida gacanta u taagaa dabeetana codkaa soo baxaa kol boqolu ka cadhaysiya kol boqolu ka farxiya xisbiyada mar boqolada ciddaa labada xisbiyadii baarlamaanka dhexdiisa arrin baa la riixaya waa geed nimba midbu ka riixanaya markaa raggani waa xeerbeegtii baarlamaanka fadhiya waa nima la dhaariyey maxaa guddoomiyahooda wax kaloo jiraa ma jiro annagu marka laga helo xisbiga kulmiyadee xilkiina waa hayaan madaxweyneno halkii qaranbu taagay dee waa khasab ilan golayaasha waan wada shaqeyna waan simana labadan gole oday halka fadhiya dalka iyagaa ila haya dee waa labada waa iyo maxkamaddii sare saddexaasaa dalka aya go-aanka u dambeeyana marka annagu waan is ixtiraamayna midna kaligii ma dhaqaaqi karo war maxaa qaranka wadana laakiin codkaa wakiiladu wuxuu ku socdaa dadka xilka haya inay qarannimo u codaynayaan markaa markay codeeyaan in la ceebeeya maaha waa laga dambeeye waa la alaalusha kalaa laga yimid waa ceeb dadka wax lagu hahdo markaa imika annaga foodkii u dambeeyey ee ay soo daayeen ururada in dadka guddida furaysa cod waliba way u codayeen way isweydaarsanaayeen xisbi may ahayn iyagoo baarlamaanay codayey guddoomiyuhuna uu ku hogaaminayay aadna xasaasiyad bay u lahayd aad baan isaga iyo baarlamaanka ugu mahadnaqayna dalku halkaasu marayaa waxaanu ku faanaynaa inaynu dimuqraadiyad marayno mudaaharaad iyo xisbiye isbedela iyo mucaarid kulul inaan isku ergeynayna faan iyo sharaf baynoota magaalo kastoo taga haddaan madaxweyne ahay uma diyaarihi in sacab lay wada tumo uma diyaarihi in laysoo wada dhaweeyo ninka iga soo horjeedayna war waxa wadoo dhan waa qalad xaq buu leeyahy laakiin miirqab ha igu dhahdana miirqabo margu jawaabayaa waataynu ku meel gaadhnay dimuqraadiyaddaas waataynu ku higsanayno caalamka aynu kaga meel gaadhno ta dalkana intaasaa ku dhaafay ee waxyaalaa jira nabad baa ka jirta waananu heshiinaynaa waananu isla saldhigaynaa weligeedba buuqaasi ugu dhacaa waanu xakamaynaynaa haddaanu siyaasadii xisbiyadanahay intaa dhacdayna waynu ka wada xunnahay oo intaasay ku timid insha allahu in ka badana gaari mayso wixii dhexda yeelayna waa la xalilaya haddii la yidhahdo odayaal iyo rag waayaanaga u joogo weligeed baa xali jiray wixii dhacay taana waxaan leenahay shacabku iyo waxba iyo ka qalqalin inay dhibaato uga jirto laba albaaniga laygu eedeeya faraxantii ma mooda mid taxaddi waa jirtaa kolka raaxin ku abakayna waa haddana sababta waxaan waxaba bakayr bay hi haddana waxaa noo yar beekaaminaya saan qaanka u gaarno labadaa dhexdooda wax ka daydayna laba qolada mucaadka waxay u idhaahdaan kursi wuu sileelsanayaa oo wuu kororsanayaa oo wuu siyaasanaya horta awooddaa male inaan kororsadaan shacabka oo galmooyaa ta kale ma doonayo naanas la idhaha waa loo kordhiyey wuu sii dheeraaday markii hore har cad baan tartamay anaga iyo qolada mucaaradkii imikana kuwa soo bixi doona har cad baan tartamaya waddadii doorashada saska lagu galayay waa laba marxaladood sharciyadaa waajibiyey marka hore waa in xisbiga soo baxaa toban sanaba waa asal oo dadkii toban sana xidha ay soo galaan sharcigeeduna waa dhehi haddii xisbiga dhameeyaa tii kale uu taagan taago dhibaata ma jirto qaylada iyo buuqa iyadaa sii daahinaysa tii ho tii taageed baa layska ratinaya tii fugeyd baa la codsanaya mar walba doorashada jiitamo oo ikhtiyaarumaysa haddaana dulfakarka gena xaggeega ka imanmayso iyo dowladda toona qola taa waayo aragana waanu nahay oo madaa qolaa dhicidda iyo dee ninka ragga amarkula soo marine anagu sagaal golaan soo dhaco madax layga galaa adoon soo kacayoon soo toosayo in badan waa joogo aniga saarkeeda migi soo dhacaye ragga ku soo hordeeyow adoo ka carayaan ku arki doona sayde idala intifaada way ku wanaagsantay marka wuu ku siligaya taasaan ka eg waa dictator warintaa qoladaya dowladda inta taqaanay wax qabto waxay u idhaahdaan dowladda ma si ninka lama siirsa maaho madaxweyneha maaha waa kan meelahaas kala weeleysa maqafre mar anoo hala raacayaa la arkaa mar anoo meelaha dadka isla kutwaa la arkaa marka waxaa laygu cantaa baraha meesha muxiisa badankaa qabo digtaaliyad digtaatoriyad wixii aad rag kala dagaalantay wixii aan soomaaliya raggii ka dagaalamaan oo ahayd dabka geliyey ee ilaa maanta dhibaataya jiitabas raggii bilaabaan oo ahayd inaan wixii aan ragga diiday rag ku sameeyaan xaashaa ilaahi gamana tuuloodo aniga qaarkeedoo walaa xisbiyadaanay ka suurtoobin walaa walaalahayga maanta wadahadda inaanay ka suurtoobin war waxaad adigu qayrkaa diiday nin kale aad loo tegi maysa suurtagala maaha qolada nimka hosirana wuu sheegaya kuwa xisbiyadana waa sheegaya taasina waa waxaan qabaa inaanay meesha qabanayn taan waa cadaynaya
dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee duciid injineer faysal cali waraabe oo dhankiisa maanta la hadlay warbaahinta ayaa ka jawaabay hadalka madaxweynaha kasoo yeeray ee markaa somalilan muuse bihi cabdi ka oo markaa ku tilmaamay inuusan doonin mudakororsi faysal cali waraabe ayaa sheegay in muhiimay tahay in markaas madaxweynaha waqtigii doorashada lagu qabto ku qabto isla markaana dadka soomaaliyeed iyo maxaayad mucaaradka ay xor u yihiin in ay banaanbaxaan oo fikirkooda ay cabiraan waxaa uu leeyahay
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي وكريم مهد سبحانه وتعالى إلهي يغنم عينك بدين ومتيسي نكي رواد ديجي جروحي هدنا وإكن هدنا وإكن وحان ما أنت هل كسكو سو تاغني غلبتا ونسوك عيي كشبيي مصبحي مقالا إحرقا وحري مركو هلا waxaan aad iyo aad u hambalyaynaya shacbiga reer ceerigaabo oo iyagoo cidna aanad abaabulin dareenkoodii somalilan shacbiga somalia dareenku guud ahaanba qabay muujisay waxaan kaloo aad iyo aad u hambalyaynaya taageerayaasha labada xusbi ee ogolaaday muuse inuu nabadgelyo kaga duulo eerboorka too shan iyo toban qof naga xidhan yihiin taas waxay kutusaaleha jeclada iyo wanaagga aan dalkeena aan la doonin waxaa kale markan haddaan raali ka oranayn raalli naga ahaada shacbiga kacsan ee cadhaysan ee hadda ilaa hadda aan leenahay suga suga suga waxaan u sheegayaa dadkii xulka ahaa ee reer somalilan ee habeenkii jimciin noo yimi ee ka dhiidhiye ka naxay xaaladda dalku marayo eenu kalsoonida siinay ilaa hadda kalsoonidii sii baan isku kalsoonnahay ilaahayna ha isku guuleeyo wanaagga wadaan sulex baa wadaane maanta haddaad dhegaysateen xalay wuxuu ku hadlayay muuse bixi ta waxaad moodaysa inuu carruur sheekaynayo muddo lix bilood ah ayuu yidhi xeer baan samaynayaa lagaga takhalusiyo kelimadu isticmaal waxa weeye saaxadda uu nagaga saaray sa- saaxaddan ka saaraya awcud iyo iyo wadani saaxadda uu nagaga saarayo oo soo saaraya bibitooyin oo markaa isagoo halkaasii sogo aan la tartami doono buu yidhi waa siduu hadalka u dhimay kuwa soo baxaan la tartamaya ayuu yidhi marka waxaasi wax somaliland cunto anaga noo cuntaba maaha in anagu noqono second citizenship oo la yidhaha ma geedaan kursiga wax la qaadan kara maaha hadda waxaanu sheegaynaa shacabka reer somaliland muuse biixi waxa uu suurto gashay in caare wiila dalka laga saaro oo laga saaray sudaan maxamed sudaan cabdiqani uu yidhi aqal leey ku kala tegi mayna kiiseen ku kala tegi maanta kaayaan ku kala tegina waxa u suurto gashay riyaraac oo shuruucii lagu soo jabiyey doorto jabiyey inaan u sii daynay waxa u suurto gashay falaay debey iyo alcarabiya intaa erga ugu tagtay in loo sii daayey waxa u suurto gashay heshiiskaan la galay khaatumo inuu halkaa ku tuuray waxaas baa u suurtagalay maantana wuxuu is leeyahay tani way way kuu suurtageli hadda waxaan sheegaynaa dadka taageera waxay ogaataan wuxuu wadaa inaanay danteena ahayn iyo dantiinaan ahayn waxaan leenahay maanta waxay taagan tahay somaliland iyo muusey taagan tahay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxa uu wadaa waa laga soo horjeeda adduunkana uga soo horjeeda marka waxaan leenahay oto biixaa yidhi ilaah u naxariisa mujaahidkii ma garanayo dembigan galloo muuse lagu dooran doonaa dembi waynu galloo ummadda isxaasisa wax ka xun ma jiro isxaasidina waynu isku xajiimoonaynaa shukriga baynu yaraysana salaantaynu yaraysana riximkay baynu goynay intii aan soo celin inti kale ciqaabtu wakaa maku meesha yimi covid baa inagu bilaabmay abaar baa inagu xigtay waaheen baa gubatay maanta wadiga arko adduunku wuxuu ka hadlayaa food security sidii loo isku tabaabsheen lahaa adduunka cuntadii dadkii soo saari jiray way wada joojiyeen waxay yidheen wax naga bixi maayaan wax naga dhoofiya ma jiro maanta halkii aynu abaartayna iyo aan waxaynu maanta marka dambo inoo imanaya uu yaryahay oo raashisadaaye sida aynu dadkan u badbaadin lahayn ayaan maanta ka hadleen isna wuxuu ka hadlayaa siduu usii waari lahaa oo kursigan aanu waxba ku soo kordhin in qofka kursiga wax ku soo kordhiya awoodda waxaan buuq ahayn iyo qabiil ahayn iyo corruption ahayn ya uu ku soo kordhiyay muuse intuu joogay ma jiro dalkan wuxuu u baahan yahay ummaddan xil baa ka saaran xil ka saaran ma jiro iska saaran haddaba naga xilka naga saaranoo uga nima caruurtiyadii inay somaliland noqoto dalkii la yaqaanay ee adduunka yaqaanay ee lixdankii heshay soomaali ugu horreysay in noqoto annaga u soo inaan ka dhigno nabaddana ku soo celinay tii aad ka baabisay aabbahay baad qaxisay siddeetan jira anigoo maanta siddeetanka anna qancogeynay dee qixin maysa no kaa yeeli maayo kuwa maanta joogan aabayaashooda qaxis carruurtooda qaxidist waan kaa hor joogsanaa insha allahu tacaala adiga kuwa sacba kugu garaacaya ee afar iyo sagaashiina gacanta ku siiyay maanta kula jooga waan aqaanaa waxaan leeyahay markaa shacabka reer somaliland naga dhowra insha allahu tacaala taageerayaasha suga kuwa taageera waxaan leeyahay taageeradiina kala noqda nabadiina iyo dhaqaalihiina ayuu ku sugnaa inuu gurguriyo somalilan buu dib udhug u sameeyaa soddon sanood buu dib inoo dhigaya waynu ka soo kabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
weli barnaamijka wareega degeysanaysaan dalasan ee dagala socotaan guddoomiye hore degmada luuq ee maamulka gobolka gedo ee soomaaliya ayaa markaas ka hadlay sababaha dhaliyey in laga celiyo halka uu u socday maxamed cabdulaahi garuub ayaa laga soo celiyey maanta garoonka diyaaradaha ee luuq ee gobolka gedo sababaha iyo markaas shakhsiyaad ka dambeeyey shir jireed uu qabtay ayuu ku faahfaahiyey
ligii maanan soo noqon waxaan soo noqday rakaabkii u socday degmada luuq iyo aniga oo iswadano ilaahi baa mahad iskale isugu keena keena meeshan shirkeyga jaraa'id maanta waxaan uga hadli rabaa arrin maanta ka dhacday een, ah, gobolka gedo anigoo ah guddoomiyihii degmada luuq ee hore ee maamulka jubbaland muddada badanna dibadjoogga ahaa ee rajiimkii farmaajo uu meesha ka soo saaray Een, waxaan caddaynayaa saaka inaan annaga oo rakaab kus ku wajahan degmada doolow luuq u raran oon anigu ka mid ahay in meeshaas iyada waxa weeye safarkanagii la isku dayey in la qasashaado amarna laga bixiyey amarkaas oo uu bixinaya taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ninka ku magacaabo bakaal kooke oo uu leeyahay ma imaan karo qof siyaasi ah ama muwaadin ama een, maamul hore uga soo qabtay gobolkan muu iman karo gobolka gado Een, taasoo noo cuntami weyday annaga muwaadiniin baan nahay Een, haddaan mas-uuliyiin nahay haddaanan mas-uuliyiinaba xaq waxaan u leenahay inaan u safarno meel kasta oo dalka soomaaliya ka mid ah ama dal iyo dibadba ha noqoto mar haddaysan jirin wax dacwad maxkamad dacwadeed ama booliis oo warqad dembi ah aysan naga oolin xuquuq waxaan u leenahay ama xaq waxaan u leenahay inaan u safarno meeshaan doonno Een, abbaara tobankii iyo bar subaxnimo ayaan ka kicitinay elboorka aadan cadde international airport annagoo ku wajahan magaalada doolow iyo luuq diyaaraddii een, aviationka waxay ku soo amreen qoladii een, nabad sugidda gobolka joogtay inaysan imaan karin oo aysan soo qaadi karin haddii ay soo qaadana aysan waxa weeye wax rakaab ah iyo waxa weeye een, aysan ka soo degi karin degmada luuq rakaabna aysan ka soo qaadi karin gobolkaas Een, safarkanagii waa wadanay eelaboorka degmada doola waan ku hormarnay eelaboorka degmada loo doono diyaaradda markay ka soo degtay waxaa lagu amray in aysan qaadi karin wax rakaab ah ee ka baxaya degmada doolow kuna wajahan magaalada muqdisho rakaabka ay waddo doolow u socdana ay dejiso iyadoo faaruqana ay sidayda ku noqoto diyaaradda amarka way qaadatay waxaan usoo kicitinay degmada luuq Een, ah, degmada luuq markaan inaan degno rabnay guddoomiyihii degmada luuq ugu magacawnaa tiimkii kulanajiis iyo haraadigiisii iyo bakaal kooko ayaa wuxuu dhigay gaarigii uu watay runwayga wuxuuna ku amray diyaaradda inaysan soo degi karin Een, ninka isaga waa nisa waa kabtan ka tirsan ciidamada nisa wuxuuna ku magacaaban yahay guddoomiyaha degmada luuq waxaana u magacaawday tiimkii kulanajiis iyo haraadigii madaxweynihii hore ee rajiimkii dalka laga- lagala wareegay xukunkiisa shan iyo tobankii bishii lasoo dhaafay Een, dowladda soomaaliya waxaan u diraynaa baaq maadaama aan nahay siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintii gobolkaas ka soo jooday dhibaatadaas lagu hayo waxaan islahayn haddii dowlad cusub dhalatay een, dhibaatadii iyo ha- een, haagardaamada lagu hayo shacabka soomaaliyeed halkaas iyaday ku hartay balse waxaa muuqata haraadigii inuu weli een, ah, uu jiro dadkii shacabka ahana ay dhibayaan musaafiriintana ay u taagan yihiin waddada een, ayna ogolayn een, in uu sharciga sarreeyo waxaan u malaynayaa dowlad soomaaliyeed baa jirto sharci baa shaqaynayo in maanta oo qarniga koob iyo labaatanaan marayna sannadda labada kun labaiyo labaatanka in la yidhaahdo qof muwaadin ah gurigaaga ma imaan kartid ma soo aadi kartid qof muwaadin ah ma een, meeshaa rabta uma safi kartid iyadoon wax dembiya lahayn een, waa arrin dhibaatadeeda leh madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka taliska nabad sugidda ay ka tirsan yihiin gruubkaas ku haysta carrigaas xoogga waxaan baaq ugu diraynaa in shacabka dhibaatada lagu haya ay ka duuliyaan madaxweynuhu wadaa dalka u dhaartay in dalka soomaaliyeed qof kastoo muwaadin oo soomaaliya xuquuqda uu leeyahay uu helo waxaan kaa codsanaynaa shacabkaas iyo dadkaas dulman oo dhibaatada ku habsatay in ay waxa weeye ay dowladda soomaaliya si degdega uga soo gaarto kana qabato waa mahadsan tahay een, keligii maanan soo noqon waxaa soo noqday rakaabkii u socday degmada luuq iyo aniga oo iswadano rakaabkii degmada luuq u rarnaa iyo anigaa soo wada noqonnay wax rakaab ah oo degmada doolow ka soo qaaday male iyadoo dadku tuuran yihiin oo boorsooyinkiisa taagan yihiin ayaa lagu amray inay cagaar dhulka qaado Een, luuqna waxaa loo diiday inay ka soo degto ranweyga baabuur baa loo geeyey ninka guddoomiyaha uga magacaaban degmadaas oo amar uu soo siiyey taliyihii nabad sugidda gobolka bakaalkooke iyo nin gobolka guddoomiyaha gobolka sheeganayo layidhahdaa ina buulagareed axmed buulagareed ayaa amarkaas bixiyey saddexdaas nin baa bixisay laakiin amarka ugu weyn oo ciidanka eelboorka lagu soo daadiyey waxaa bixiyey cabdiraxmaan bakaalkooke ninka layihahdo walaani waa waxyaabahaan la yaabannahay een, ah, saddex sano ayaan waxaan dibadjoog ka ahayn deegaankaas oon guryahanaga tegi lahayn oo waalidiintanadii cawra awlaaddanadii u tegi lahayn Een, waxayna sabab u tahay saldhig u tahay in nidaamka shuruucda dalka u sarraysa inuusan shaqaynin oo rabto qolo gooni ah inay meel gooniya dadka ku haysato afduub ahaan ugu haysato Een, dadka siyaasiyiinta oo oo caqli oo saaxiibka ahna deegaankaas iyada inaysan imaanin marka waa barnaamij haru soo jiray oo saddexdii sano lasoo dhaafay shaqaynayay oo rajiimkii farmaajo uu ka tegay waaye dadka waxaas iyada samaynaya fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada lagu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulsho weynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samee arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaado daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan miyay caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaareynaya dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilood a shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da'diisu ay u dhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu u qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taala isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebooken oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turiisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaaba hagarla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
barnaamijka horiga wararka afar labaatanka saac raadi ah dalkani magaalada muqdisho ayaan isaas u garanay madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid deni ayaa dib ugu laabtay magaalada garoobe kadib markii muqdisho uu kaga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud deni ayaa ahaa musharax ka mid ah musharaxiinta ugu adkaa ee markaa soo maray tartanka ee madaxtinimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya shan iyo tobanka bishan may waa bishii hore ee may markaa teenada basdoone ka dhacday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu doortay nidaam ciise kale ayaa dadku qaar waxa ay ku tilmaameen inuu markaa doonaya haddii laga adkaaday maadaama xisbu yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu markaa qaato dhanka iyo jagdal wasaaraha se yeeshee haddii asaguna uusan ku qanin in madaxweyne xasan sheekh uu kale ama markaa qof puntland kasoo jeeda loo magacaabo taa oo ugu dambeyntii guuldareystay waxa uu wararka uga waynayso baxay sheegay in dr xamsa barre waa cabdi barre markaasi loo wado sarkaal wasaaraha soomaaliya oo kasoo jeeda maamulka jubbaland dhinaca kale wasaaraha xilka gaarsiinta waqtigiisu dhammaaday maxamed xuseen rooble iyo qaar ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa maanta booqday xarunta cusub ay golaha wasiirada ay ku shaqeyn doonaan ee laga dhisay halkii hore loo dhihi jiray xarunta xisbiga degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho haddana yuusuf al cadaal wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa ka warbixiyey ujeedka socdaalka ee wasaaraha maanta halkaa uu ku tegey xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxa uu kormeer ku tegey xarunta cusub ee xukuumadda federaalk ee jamhuuriyadda soomaaliya ay ku shaqayn doonto halkaana u koolyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda ay ku shaqayn doonto haddii ilaahay uu yidhaahdo mashruucan waa mashruuc weyn oo heer gabagabaa ku dhow ra-isul wasaaruhu waxa uu soo maray qaybaha ay ka kooban tahay xaruntan oo isugu jirta xafiiska ra-iisul wasaaraha deegaanka ra-isul wasaaraha iyo guriga martida xukuumadda masaajidka weyn oo halkan laga dhisay runtii waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mashruucan inuu si dhaqsi ah u dhammaado halkan oo ku taalla bartamaha magaalada muqdisho oo ah halkii hore loo dhihi jiray xarunta xisbigana ay noqoto meel xukuumadda soomaaliyeed ay ku shaqayso taasoo runtii maaragtay fursad weyn u noqon doonta amniga magaalada iyo sidoo kaleeto fududaynta howlaha xukuumadda iyo adeegga dadweynaha intaba
dhanaca barnaamijka wareegi wararka afar labaatanka saar aada hadalsan magaalada muqdisho qaatan dhegeystaha waanaginta maxamed cali maxamed axmed daaji afirsameliya anigu cabdinaasar maxamed maxmuud barnaamijka adana soo xuseen ay soona saareen barnaamijkan keisantaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo